bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacada taariikhdu ay ku astiisan tahay labayo tobanka bisha abriil sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan munaasabada lagu weyneynayo xuska maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa ka soconaysa qaybo ka mid a soomaaliya iyadoo munaasabada tan ugu weyn ay ka dhacayso magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya munaasabadan ay ka qaybgalayaan xubnaha ugu sarreeya dowladda soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalaya saraakiisha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo qaar ka mid a kuwa ciidamada qalabka sida waxaana munaasabada ay tahay mid ka dhacaysa wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya wadooyinka magaalada muqdisho ayaa xiran intooda badan iyadoo wadooyinkana lagu arkayo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya oo ka qayb qaadanaya sugidda amniga caasimadda iyadoo munaasabadana ay tahay mid ka gedisan munaasabadii hore xarunta wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa ka soconaya gaartakaciyaar ay halkaa kusoo bandhigayaan ciidamada xoogga dalka iyadoo munaasabadana ay tahay tii konton iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya maadaama ciidamadan la aasaasay labaiyo tobankii abriil sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa u diray hambalyo ku aadan munaasabadan ciidamada qalabka waa ciidanka xoogga dalka soomaaliya meel kastoo ay ku sugan yihiin asigoona ugu hambaliyeeyey munaasabada konton iyo toddobaad ee kasoo wareegatay aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii markii soomaaliya ay qaadatay xurnimada qaramada midooban ay u ogolaatay inay dhisato ciidamo difaaca xuduudaheeda labayo tobanka abriil ee ku beegan sanad guuradii xilligii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed munaasabadaas oo nugu weyn ah munaasabad qaali ah tilmaamaysa midnimada iyo hoggaanka iyo difaaca dalka munaasabadaas la ajligeed waxaan leeyahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed meel kastay joogaan anoo protocol ahaan ixtiraamaya garaadooyinkooda ama jagooyinkooda kala sasareeya inaan idhaahda hambalyo hambalyo hambalyo sanadkan sanadkiisa baraare iyo wanaag guul iyo cadowgoo dalka laga sifeeyey iyo soomaaliya isu furantay isu socotay iyo degenaansho iyo horumar dhaqaale waxbarasho iyo mid caafimaad iyo mid nabadgelyaba inuu ilaahay nagu gaadhsiiyo yaan ilaahay ka baryaynaa isla wararka ciidanka xoogga dalka aynu ku jirnayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa dhinaciisa hambalyadan ku aadan labaiyo tobanka abriil u diray ciidamada xoogga dalka soomaaliya saraakiil saraakiil xigeenno ilaa iyo debli waxauna ugu hambaliyeeyey munaasabada asigoo sidoo kale rajeeyey in ciidamadu ay noqon doonaan kuwa ay soo laabato haybadoodii iyo sharaftii iyo karaamadii ay bulshada soomaaliyeed ku dhex lahaayeen munaasabada labaiyo tobanka abriil ayaa ah mid ka duwan munaasabadihii ka dhacayay dalka soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya waxaana munaasabada maanta ka qayb qaadanaya ciidamo ka tirsan kuwa kumaandoska dalka oo dib loo soo casriyeeyey haatan tababarana loogu soo idleeyay dhowaan qaybo ka mid a magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya dhanka kalena haddaynu dib u milicsano warbixin kooban oo aynu kaga hadlayno taariikhda warbixinta marxaladihii kala duwana ay soo mareen ciidamada xoogga dalka soomaaliya taariikhda ciidanka xoogga dalka soomaaliya waa mid ka mid ah hantida ugu fiican ugu faca weyn ee ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed waana hanti maguurto ah oo xusuus kayd ku ah qaranka soomaaliyeed iyo qiimaha ay leedahay labaiyo tobanka abriil taariikhda xoogga dalka soomaaliya waa arrin markasta laga hadlayo oo ay kaga dhex muuqadaan sharafa karaamo magac wanaagsan iyo sidoo kale geesinimo iyo guulo ay soo hoyeen u soo hoyiyeen ummadda soomaaliyeed islamarkaasina dhinaca kale ay adeegto iyo sida ay yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo aad dareemayso murugo nasiib darro kuwa dhacday xoogga dalka soomaaliya waajibaadka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa difaaca dalka soomaaliya kaasoo ay ka difaacayaan cir bad iyo dhul iyadoona laga difaacayo cid waliba oo ku xadgudubta sharafta karaamada iyo hay-abada ummadda soomaaliyeed xoogga dalka soomaaliya waxaa lagu aaminay in ay difaacaan calanka ama ay xirtaan calaamada uu ku astiisan yahay calanka soomaaliya xubin kasta oo ka mid ah ciidamadaasina markuu ciidamada ku biirayo waxaa garabkiisa lagu dhejiyaa calanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasoo muujinayso hanaanka difaaceed iyo sidoo kale aaminaada loo muujiyey oo ah in lagu aamiray karaamadii bulshada soomaaliyeed dhul iyo dadba xooga dalka soomaaliya oo la asaasay kun sagaal boqol iyo lixdankii labaiyo tobankii abriil waxa uu ka kooban yahay ciidamada lugta badda iyo sidoo kale weliba cirka gutooyinka ciidanka ay ka kala kooban yihiin haddaynu milicsano sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii wakhtigaasi oo dowladda soomaaliya si qarsoodi ah ay ugu diyaar garoobaysay dagaalkii soomaali galbeed waxaa ciidamada lagu aasaasay in ay tiradoodu gaarto laba iyo saddex iyo labaatan guuto oo ciidanka lugta ah laba guuto oo kumandos ah sagaal guuto oo taangiye ah sagaal guuto oo madaafiicda goobta ah afar guuto oo ciidanka difaaca ah ciidanka cirka ayaa diyaar ayaa waxay diyaaradahooda gaarayeen laba iyo konton diyaaradood afar iyo labaatan ka mid ah waxay ahaayeen nooca loo yaqaano miyaga kow iyo labaatan qaybaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sida qaybta lixdanaad magaalada baydhabo qaybta kow iyo labaatanaad magaalada dhuusamareeb iyo qaybta lix iyo labaatanaad ee magaalada hargeysa saldhigyada waxay kala ahaayeen saddex iyo labaatan afartan iyo saddexaad ee magaalada kismaayo konton iyo afaraad oo magaalada garowe ah ciidanka badda saldhigiisa waxa uu ahaa magaalada muqdisho gobolka banaadir kismaayo oo jubbada hoose ah iyo sidoo kale magaalada barbera ee waqooyi galbeed maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahayna labiiyo tobanka bisha abril sanadka labada kun toddoba-iyo tobanka waa sanad guradii konton iyo toddobaad ee kasoo wareegatay aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ciidamada qalabka sida ay ka midka yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa ay la saaxiib la ahaayeen daryeel la-aan iyo sidoo kale xaalado adag inkastoo ay intaasi oo dhan ay jirto haddana ma joojin shaqada ay u hayaan qaranka soomaaliyeed ee ah difaacidda dalka iyo dadkaba madaxweyne waliba oo soo maro dalka soomaaliya ayaa ballanqaadyo afka aan dhaafsiisaneen u sheegay ciidamada in ay heli doonaan xuquuqaadka ay u baahan yihiin manaha kuwa ka daala mar waliba samata bixinta bulshada iyo ka difaacidda waxyaabaha ay soo maleegayaan dadka cadowga ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maamulka puntland ayaa qaybo ka mida deegaanadooda waxay u dirayaan dad ka qayb qaadanaya dhakhaatiir ka qayb qaadanaysa xaaladaha adag ee ka jira deegaanadaasi kuwaasoo dhinaca caafimaadka ka kaabaya dadka ay abaaruhu iyo sidoo kale cudurrada shuman biyoodka saameynta ku yeelatay qaybo ka mida deegaanada maamulka uu ka harmiyay ayaa loo diray tiro dhakhaatiir ah kuwaasi oo ay sharaxi doonto wasaaradda caafimaadka oo ayadu garwadeen ka ah dirista dhakhaatiirtan loo diraya qaybo ka mida deegaanada maamulka puntland haddaba waa ka mid ka mid a saraakiisha caafimaadka maamulka puntland oo magacaabaya guddigan iyo qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin iyo hanaanka ay u gaarayaan gobolada deegaanada maamulka uu ka arrimiyo tiimamkan kooxahaan aan dirayno oo lix iyo labaatanka ah waxay u qaybsami doonaan sidaan aan soo sheegi doono gobolada gobolka bari saddex ti saddex kooxood baa aadaya gobolka gardafuy afar baa aadaya gobolka karkaar saddex baa aadaya gobolka nugaal saddex baa aadaya sanaad labo haydaan labo cayn saddex sool labo mudug afar jira markii la isugu geeyo waa lix iyo labaatan lix iyo labaatankaas oo isugu jira sida haddaay la sheegay tiradooda ay dhammaan doonto boqol iyo afar waxaan rajaynaynaa in ay doorka ay leeyihiin sidai maalinta aan furayna baan u dardaaranay ama ha noqoto dadka ay arkayaan waxtarkooda ama ha noqoto sabaleyga ay sidaan beeqaamintooda iyo dayaca ka ilaalinteeda in maxaan ku idhahdaa tiimamkaanu tiimam ku filan ay yihiin tababarka ay qaateenna uu ahaa mid u sahlaya howlaha ay soo qabanayaan
ugu dambeynna bas ay saaraayeen kooxda kubadda cagta brusiya dortmund ayaa lagu weeraray xilli ay kusoo jeedeen garoon ay ka dhaceysay ciyaar ay la lahaayeen kooxda monoka koobka tartamada qaramada qaaradda yurub ee uefa champions leaga kulankan ayaa dhici doona caawa inkastoo habeennimadii xalay dib loo dhigay ka gadaal markii weerar argagixiso lagu qaaday bartii ay kooxda saarneed waxaana saraakiil ka tirsan xiriirka kubadda cagta uefa ay sheegeen in arrintan haatan baaritaan uu ku socdo lana ogaa doono sababaha ka dambeeyey weerarka baskaasi lagu qaaday iyadoona kooxda kulankeeda caawa ay la ciyaari doonto kooxda morocco ee reer faransa kulamo kaloo ka tirsan koobka qaramada qaaradda yurub ayaa caawa dhici doona iyadoo habeennimadii xalayna dhegta dhiiga loo daray kooxda yuventus waa kooxda barcelona yuventus ayaana kaga adkaatay saddex gool iyo waxba kulan ka dhacay garoonka kooxda kubadda cagta yuventus halkaasi oo laba ka mid a goolasha uu dhaliyay wiilka daada yareer reer argentin ee debala halka goolka kalena uu raacsaday jelini oo qaybta dambe ee daafaca kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee yuventus barcelona ayaa lagu xasuustaa tartankan wareegii ka horreeyey in qaab soo laabasho fiican ah ay kaga soo laabatay afar gool iyo waxba inkastoo arrinta haatan taasi ay ka gidisan tahay yuventus ayaa lagu yaqaana qaab difaaceed maadaama ay tahay mid ka mid ah kooxaha lagu ciseeyo ciyaarista kubadda cagta ee qaaradda yurub gaar ahaana horyaalka dalka talyaaniga warkii aad ka dhegeysanayseen raadiyo wardheer waa naga intaa warkan iyo warar kaloo dheeraadba wararkeena soo aadan ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodda lalaga helo waa soo saaraha warka maxamed nuur amiin oo tan iyo kulanka dambe idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo